wanaagsan dadkeena dhegeysanaya halkani waa redio dalsan waxaadna kusoo dhawaataan warka duuree redio dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid ah
dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay howlgal ku dishay xubno ka tirsan al-shabaab
wafdi uu horkacaya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo gaaray farumaha furumaha dagaalka deegaanada hoos yimaada degmada baxdo ee gobolka galgaduud
nabatoon caan ka ahaa gobolka hiiraan oo ku dhintay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka ceel qooxle
dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo sidoo kale al-shabaab oo ka socda deegaan hoostaga degmada moqokuri ee gobolka hiiraan
faahfaahino ka soo baxaysa shil khasaare dheliyey oo ka dhacay deegaanada somalilan
imaaraadka oo dowladda federaalka ka imaaraadka oo dowladda federaalka ka taageeraya ka gudbinta ka gudbidda qiimeynta u dambeysa arrimo muhiima
wararka dibadda ah warkeena duur maanta aad ku dhegaysan doontaanna waxaa qayb ka ah
maraykanka oo muwaadiniintiisa ku amray inay degdeg uga baxaan waddanka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegaystayaal waa duhur khamiisa taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadda laba kun labay labaatan waxaad maqasheen dumarka warkeena duhur markaana u diyaargaroowa ah warkii aad maqasheen oo faahfaahsan
aynu ku bilownaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay howlgal ku dishay xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kale wafdi uu horkacaya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa gaaray furumaha dagaalka deegaano hoos yimaada degmada baxda ee gobolka galgaduud cabdisalaan joolo shaakir ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka sagaalaad guutada sideediyo tobanaad ee kumaandooska gorgor ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey tuulada sabya oo ka tirsan deegaanka basra ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha guutada sideed iyo tobanaad ee kumaandooska gorgor gaashaanle bashiir cumar oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay inay dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena ay burburiyeen maxkamad dadka lacagta al-shabaab ay kaga qaadi jireen sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ilaa iyo ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ka dhanka ah al-shabaab laga wadi doono ilaa iyo deegaano kale hor leh oo ka tirsan gobolada dalka muuqaalo hufan runtii aad aan ugu faraxsannahay inaan halkaan aan idinkugu nimaado maantay taa markaan intaa uga gudbo waxaan aad iyo aad uga xunnahay awalan dadka soomaaliyeed ee deegaanadaan maarsamange iyo deegaanada ku xeeran ku sugnaa ee nimanka argagixisadaha arxanlaawayaasha oo ay dhibaateeyeen naftoodii iyo maalkoodii in ciidanka qaranku idinla garab istaago idin hor kaco idin dhinac kaco wax allaala iyo wixii taakulayna ee uu awoodi karo ee gacanta qaranka ku jirtana ma idinka maqnaa doonto mana laydinka dibdhega doono idinadhanka kale wasiirka gaashaandhigga ah ee xukuumadda soomaaliya iyo taliyodawaa yuusuf raage ayaa gaaray furimaha dagaalka deegaanada hoostaga degmada baxdo ee gobolka galgaduud wasiirka gaashaandhigga ayaa ugu dambeyntii sheegay kuna bogaadiyey ciidamada deegaanka siday ugu dirirayaan iskuna dhiirinayaan dagaalkaay la gelayaan dagaalamayaasha al-shabaab
waxaan rabaa marka inaad dareensanaataan waxaan rabnaa inaan garab buuxo oo dowladdu wax allaal wixii ay awooddo ay idinku caawiso waxaan kaloo rabnaa in dhagarta cadowga aad lisaga ilaaliyo lagana warqabo duruufaha ay shacabkiinu ku sugan yihiin suuragal ma ahan meel noo muuqato oo mitiro jiraan in cadowgu noo joogo waxaan rabnaa in daqiiqad walba la naafeeyo labalaba hal hal saddex saddex inta loogu baxo bartiisi lagu soo ugaarsadoo laga soo laabto waa inay ka fogaadaan deegaanadan weerarka guud iyo sida cadowga guud ahaan deegaanka looga nadiifinaayo taliyaha iyo saraakiishiisa ayaa qorshayaashaasi la imaanaya oo sida ugu dhaqsiyaha badan fulinaya laakiin halka maalin ama labada maalin oo shaqooyinkaas socdaan waxaa la rabaa cadowga in naafo weyn la gaarsiiyo meelaha uu joogo uusan ku harsanin uusan hurdin
codkaasi waxa uu dambeeyey warbixintii waryaheena cabdisalaan juule markaana nabadoon caan ka ahaa gobolka hiiraan ayaa ku dhintay dagaal maanta ka dhacay deegaanka ceel qooxle ee gobolka hiiraan cabdinaas cadaale ayaa warkan dheereynaya
dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu maantay ka dhacay deegaanka ceel qooxle oo afartan kilomitir dhanka bari ka xiga degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxaana dagaalkaasi u dhexeeyey ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya ciidanka deegaanka macawisleyda iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaaba waxaana wararku intaasay ku darayaan in dagaalkaasi uu ka dhasheen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinaca soo gaaray dagaalka ayaa waxaa dadka ku dhintay maantay ka mid ah nabadoonkii ugu caansanaayay gobolka hiiraan kaasi oo lagu magacaabi jiray cilmi hagar guure islamarkaana qeyb ka ahay nabadoonada toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dagaalka kula jiray dagaalamayaasha al-shabaaba tacsida loo dirayo nabadoonka ayaa saacadihii ugu dambeeyey si weyn bulshada soomaaliyeed u hadalhaysay waxaana ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira oo kamid ah dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulka hirshabeelle oo ay ku jiraan madaxdii soo martay maamul goboleedka hirshabeelle ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maalmo ka hor al-shabaab kala wareegay waa degmada moqokari oo muddo ay ku sugnaayeen waxaana warbaahinta dowladdu ay sheegtay in howlgalkaasi ka dhacay moqokori ay ku dileen xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
mahadsanid alcadaala faahfaahiino dheeraada ayaa waxay kasoo baxayaan shil khasaare dhaliyey oo ka dhacay somalilan iyadoo shilkaasi lagu soo waramayo in khasaaro badan uu dhaliyey haddaba faahfaahiino dheeraada ayaa waxaay kasoo baxayaan shilkaas khasaaraha dhaliyey ee ka dhacay somalilan sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo wariyaheena cabdiraxmaan maxamed maalin wararka aynu ka helayno degmada sheekh ee gobolka saaxil ee maamulka somalilan ayaa waxay sheegayaan in halkaasi aroornimadii hore ee saakay uu ka dhacay shil gaari kadib markii uu gaari meel buura ahi kala dhacay dad shacaba gaari nooca bas ahi oo ku socday xawaare sare oo saarnaayeen dad rakaaba ayaa mar qura ka dhacay buuri ku taala degmada sheekh islamarkaana waxaa gebi ahaanba rogmaday gaarigii ay saarnaayeen dadka kaasi oo ku sii jeeday magaalada barco inta la xaqiijiyey koob iyo toban qof ayaa ku dhaawacmay shilka ka dhacay degmada sheekh waxaana dadkaas gurmad u sameeyey dad goobta si dhaqsi ah u gaaray dhaawacyada ayaa waxaa la gaarsiiyey isbitaalka magaalada burco si loogu daweeyo somalilan ayaa waxaa maalmihii dambe ku soo batay shilalka khasaaraha kala duwan dhaliya maalmo ka hor ayay ahayd markii gudaha magaalada hargeysa uu ka dhacay shil gaari oo ay ku dhaawacmeen laba ruux kadib markii gaari nooca xamuulka ahi uu fariin goostay guri ku yaala halkaasi
dhinaca kalena dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaay ku wada dagaalameen deegaan hoos yimaada degmada muqori ee gobolka hiiraan sida faahfaahinta warkan uu ku dheereynayo waryaheena cali aadan
dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu ka socdaa deegaan afartan kilomitir dhanka bari ka xiga deegaanka muqokori ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii sida la sheego xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig ciidanka deegaanka ee macuusleyda ay ku lahaayeen deegaanka ceel qoraxle ee hoostaga muqokori ee gobolka hiiraan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsanaya dagaalkan u dhexeeya ciidanka dowladda dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ciidanka dowladda federaalk ayaa maalmo ka hor al-shabaab kala wareegay deegaanka moqokori oo ay muddo ku sugnaayeen waxaana warbaahinta dowladda ay sheegtay waxaana warbaahinta dowladda ay sheegtay in howlgalkan moqokori lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada hiiraan galgaduud iyo mudug ee maamulada hirshabeelle iyo galmudug ayaa waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal khasaaro dhimasho iyo dhaawac geystay
umahadsanya weliyeena cali aadan iminkana haddaynu fiirino imaaraadka ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka taageeraya arrimo muhiim ah wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaanad fardowse cismaan cigaal ayaa kulan gaara la qaadatay madaxweynaha hay-adda duulista hawada ee dalka imaaraadka carabta kulanka ayaa looga hadlay sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dal gaar ahaan dadaalada soomaaliya ee ku aadan inay ka gudubto qiimeynta u dambeysay ee hay-adda duulista adduunka si loo dhammaystiro hanaanka u sareeya ee maamulka iyo adeegyada duulista hawada ee soomaaliya waxaa intaa dheer oo kulanka looga hadlay tababarka iyo horumarinta howlwadeenada hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya iyadoo dowladda imaaraadka carabta ay kamid tahay dalalka dunida ee ugu horeeya dhinacyada halka oo ay sida kale waxaana ay sheegeen inay tababarayaan dhanka shaqaalaha ee soomaaliya ee ka shaqeeya duulista hawada
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee muqdisho markaana akhbaraadka dibadda maraykanka ayaa muwaadiniintiisa ku amray in ay teg teg uga baxaan wadanka ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa arbacadii qoraal ay soo saartay waxa ay walaac xoogan ay kaga muujisay in dadka maraykanka ah ee heesta dhalashada dalka ruushka in moscow u isticmaasho in ay ka caawiyaan dagaalka ay ka wato dalka yukrain ruushka waxaa laga yaabaa inuu diido inuu aqoonsado dadka ruushka ah ee haysta dhalashada labaad ee maraykanka islamarkaana uu kahor istaago ama ka hor istaago in ay adeeg ka helaan qusuliyadaha maraykanka isaga oo diidan diidan inay dadkaasi ka dhoofaan dalka ruushka isagoo talabadaasi ula jeeda inuu dadkaasi u isticmaalo inay ka mid noqdaan ciidamada keedka ah ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka dowladda maraykanka ayaa uga digday muwaadiniinta maraykanku inaanay u safrin dalka ruushka iyaga oo uu soo jeediyey qof kasta oo haatan ku sugan ruushka inuu dalkaasi uga soo baxo sida ugu dhaqsaha badan xilli ay xadidan yihiin duulimaadyada ganacsi ee ka imaanaya dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ayaa uga digtay muwaadiniinta maraykanka ahi in in aanu dalka ruushku mas-uuliyad iska saaray inuu ama xuquuqda isu soo baxyada nabadeed iyo xoriyadda hadalka sidaa awgeed ay tahay in ay ka fogaadaan dhammaan isu soo baxyada siyaasadeed iyo kuwa bulsho ayna ka fogaadaan inay sawiro ka qaadaan ciidamada ammaanka xiliyada ay socdaan mudaharaaduhu ruushka ayaa hore xabsiga u dhigay muwaadiniin maraykan ah oo ka qayb galay isu soo baxyada ka socda dalkaasi guud ahaana dhegeystayaal warkii duurnimo aad duurnimadan kala socoteen raadiyaha dalsane muqdisho naginta
wararka adla haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel